wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo qodobada saaka ugu aweyna waxaa ka mid ah soomaaliya oo bogaadiyay guddiyadii iyo howlwadeenadii ka shaqeeyay doorashada dalka ka dhacday madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo wareegto kusoo saaray ama u magacaabay madax markaasi la taliyaal cusub kadib markii la siiyey talooyin ku saabsan inuu magacaabo la taliyaashaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo madaxweynaha soomaaliya ugu baaqay inuu dalka gaarsiiyo doorasho qufyoocoda soobax lagu taageerayay dib u doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo lagu qabtay beerta nabadda ee magaalada muqdisho guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geele oo ka sheekeeyey caqabadihii ay kasoo mareen dhamaystirka doorashada dalka dibaddan waxaa ugu waaweyn tahriibyaal fara badan oo lagu leeyahay xeebaha tunisiya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
maqal wanaagsan saaxiibyaal subax wanaagsan waa subaxnimo jimcaha taarikhdan waxay ku beegan tahay toddobiiyo labaatanka bisha shanaad ee may laba kun labaiyo labaatan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aada maqasheen oo dhammeystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu u bogaadiyey howlwadeenadii iyo guddidii ka shaqeeyay doorashada dalka ka dhacday madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ka qeyb galay munaasabad lagu abaalmarinayay guddidii iyo howlwadeenadii doorashooyinka dalka ka dhacay ayaa ku bogaadiyey shaqadii wanaagsaneed ay dalka ay kasoo gudbiyeen marxaladii doorashada ee aada ku adkeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo munaasabadaas ka hadlayay ayaa sidoo kale u mahadceliyey cid kasta oo markaas kasoo qeyb qaatay arrintaasi madaxweynaha waxaa munaasabada waxaa sidoo kale qeyb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya guddoonka labada gole ee baarlamaanka aqalka sare ee aadan madoobe iyo sidoo kalente cabdi xaashi cabdulaahi oo golaha shacabka ah iyo sidoo kaleenta mahdi guuleed ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo senataro ka tirsan labada gale labada gole ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya dabaakan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo arrintaas ka hadlaya
sano joogo qaarkood afartan sano jooga maalinta xun maalinta dambe meel xun haddaan ku dhammaado waxaa ka sharaf badan daraad madaxweyneheenna hore sida uu yeelay maalintii kasii horreysay anigu sida aan yeelay berri sida aan yeeli doonno haddii muxuu ah waqtigeena gaar taasaa karaamaa dadkaada dhexdeg ku dhex noolaaw sharaf iyo heybad adoo leh madaxweyne hore waa lagu leeyahay qof walba kuu istaagayso intii adigoo meel luuqa ku jira iyo god adoo ku dhuumanayo lagaa soo jiidi lahaa dhaqankaasi dimuqraadiyadda habnolooloodkeenu ka mid yahay soomaalida waxaan dhaqan u leenahay inaanan la isku joorfarin inaan la isjiidjiidin inaan la suxayn xukunkeenni iyo hogaamiyaasheenni dhaqanka kuwana kuwa dhashay ahaayeen waa lagu ixtiraamaa guddoonay lahaayeen ma tali jirin talada inta lasoo go-aamiya marka loo keenaya guddoomi jiren haddii wuxuu isku muxuu adkaadaanne dadka waa kala saari jiren miduu duco ku saaray iyo miduu maxaan ku yidhahdaa dan ku saaraba dadka laakiin dadka u taliya ee dhex carara ee nabadoonada ah ee socda ee ummada uxeeya dad la doortay ahaan jireen dad geed inta loo fariista la yiri hebelaan waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa guddiyadii kala duwanaa ee heer federaal iyo heer dowlad goboleedba lahaa iyo kuwii u dambeeyey ee heer baarlamaan lahaa ee doorashadii ugu dambeeyey madaxweynaha noo qabtay waxaan leeyahay aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin ilaahayna abaal haydinka siiyo wanaagga aad samayseen intaa kadib soomaaliya waxay ku soo jirtay waddo dheer oo waayo aragnimo kasbasho waxbarasho faham dowlad dhisidda yacnii dowlad maamulidda maaha waa dowlad dhisid fahamkeeday ku soo jirtay waxaan is leeyahay meesha caawa aan joognaa ilaahay ayaa mahadle waxaan ku soo gaarnay naxariista rabbi haddane kama maqnayn dadaalka dadka soomaaliyeed aada iyo aad ayaa loo soo dadaalay guddiyadu waa dadaaleen maamuladu waa dadaaleen golayaasha cusub ee samaysan oo baarlamaankeena uu ka mid yahay waa maalintii baarlamaan la helay qatartii horta waa inta badan waa waa naga soo dhammaatay waxaa caawa aan rabaa iyaguna inaan cod dheer ku gaarsiiyo gudiyadii doorashada ee heer dowlad goboleed oo in badanoo ka mid ah aanay fursad u helin caawa inay nala joogaan halkan meelahoodii ay joogaan waxaan ku leeyahay waa ku mahadsantihiin dadaalka aad soo samayseen waxaan si gaar ah rabaa inaan ugu mahad celiyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane maxamed xuseen rooble oo halk- sida halkan looga wada tilmaamayba hogaamintii doorashada howl sahlan ma ahayn khilaaf badan ay lahayd colaad badan ay lahayd kala shaki badan iyo maxaan ku raha ay lahayd eedo badan ay lahayd oo ninkii aan adkaysi lahayn ama aan diiranayn wax u ka baqa ay ahayd caawa meeshaan waxaa fadhiya anigoo ah madaxweynaha jamhuuriyadda oo mar labaad la isoo doortay guddoomiyihii golaha shacabka oo mar labaad la soo doortay iyo guddoomiyihii aqalka sare oo mar labaad la soo doortay sidaas taasi waxay tilmaamaysaa in ay waaye aragnimo badan noo korortayoo mar walba yaanan rati layle ah haamaha la saaranin in lagu heshiiyo dadku isla fahmeen waxaa taariikhdaas kasii muhiim ka sii ah oo u qurux badan laba iyo lixdankii sano ee aan xorta ahayn markii ugu horeysay ee hoggaanka baarlamaanka qaybo ka mida gabar soomaaliyeed loo doorto
isla munaasabadaas aan kugu jirnay wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa ka dalbaday madaxweynaha cusub inuu dalka gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah dalkan wuxuu ka jeediyey munaasabada xalay markaa loogu mahadcelinaya guddihii doorashooyinka dalka ka hirgeliyey doorashada madaxtinimo ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya
aniga keliya waxaan rabaa inaan kelmaddayda ku soo koobo mahadnaq hawada meesha aan joogno iyo labaatan bilood ama sanad iyo siddeed bilood meesha aan joognay september seventeen labada kun iyo labaatanka iyo caawa farqiga u dhexeeya waa garan kartaan caawada horteyda waxaa fadhiya madaxdii qaranka oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay marka hore hambalyo marka labaadna waa u ducaynaynaa inuu ilaahay xilkan adag u fududeeyo afarta sano ee u bilaabatay inuu ilaahay uu nabad ugu dhammeeyo loona duceeyo dib uguma noqonayo wixii hore u dhacay waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh oo duruuf kasta oo adag na soo dhaafiyey haddaanan alla u mahad celinna dhammaanteen meesha aan maanta gaarnay iyo meesha aan u soconno ma gaari doonno marka waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala mahadsanid dhibka aad naga saartay duruufaha adag ee dalka ay soo martay maanta dalka waa degan yahay siyaasadda dalka way degan tahay xaaladda dalka way degan tahay amnigii wuu soo noqday dhaqaalihii hadda bilow hay-adihii caalamka dib u soo celin ayay ku sameeyeen bajadyadii ay kusoo gorgaran jireen dowladda shacabkii ganacsigii dib ayuu u soo noqday alxamdulilah intaasna waxaa u sabab ah siyaasadda maanta degan ee aan haysanno insha allah madaxweyne xasanna waxaan ilaahay uga baryayaa afarta sano inuu si nabadan ugu gaarsiiyo waxaan ka sugaynaa waa doorasho qof iyo cod ah hadduu alla subxaana wa tacaala idno oo aanan dib loogu noqon dhibkii la soo maray ee ahaa doorasho dadban inuu ilaahay mar kale dibna nagu soo celin arrintaas ayaan ilaahay isagana ka baryaynaa subxaana wa tacaala
guddoomiyihii guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geele ayaa markaa wuxuu ka sheekeeyey dhankiisa caqabadihii ay soo mareen dhamaystirka doorashooyinka dalka munaasabadda waxaa ka qayb galay oo loogu mahadcelinayay ayuu markaa sheegay in caqabado dhowr ah ay soo mareen ugu horeyaan in doorashada markaa ay socotay magaalada baraabe ay markaa lagu garaacay hubiyaal beledweyne ayuu ka tusaale usoo qaatay qaraxyadii ka dhacay iyo sidoo kalete in ay doonayeen ama ay jireen shakhsiyaad gaar ah oo doorashada in ay gebi ahaanba joojiyaan ay ku hubanlayeen hase yeeshee ay ka gudbeen caqabadahaasi soo maray ugu dambeyn ay hirgeliyeen doorashooyinkii dalka loogu talagalay ee mas-uuliyadooda loo egmay siduu hadalka u dhigay guddoomiyihii guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geelaah
een wax la og yahay laysuma sheego doorashada tani een marxaladihii ay soo martay iyo xaaladaha ay ku soo sugnaatay iyo meeshay ku dambaysay dhammaanteen waynu wada ognahay laga soo bilaabo ee heshiiskii ee september ee, juun ee, ilaa may bishan may inta u dhaxaysa oo ah kow iyo labaatan bilood doorashada tani way soo jiitamaysay xaqiiqdii waxyaabaha waxyaabo badan oo ay ka mid tahay ee caqabado ee aada u ad adag oo doorashadu soo martay ilaah baa mahad leh laga soo gudbay Een, waxaa ka mid ahaa amni xumo joogto ah oo aada la socotaan xaaladaha ee guddiyada ee doorashada ay qabanayeen ay ku sugnaayeen ee amnigoodu intuu cadow lahaa oo ay soo dhex mareen oo inta badan dhibaatooyin ka soo gaartay oo ay ka mid tahay in ee, baraawe een, hobiyaal lala dhacay doorashadii socota oo ay ka mid tahay een, een, hirshabeelle oo labada magaaloba ay dhibaato iyo dhamasho ka dhacday oo xildhibaano iyo dad badan ay ku dhinteen Een, jubba ee, meesha la een, jowhar sidoo kaleeto waa la socotaan in ee, qarxyo ka dhaceen oo xubnihii u dambeeyey oo lasoo saarayey ee lagu qarxiyey guddiyada qaar ka mid a iyagoo saaran Een, caqabadaha kale oo xagga een, duruufaha een, dhaqaalaha siyaasado isdidiidan oo aada lugta u jiidayey ee dhowr iyo tobankaa bilood oo intooda badan ee, aanay raalli ka ahayn inay doorashadu qabsoonto
weli warkaas waxaan maad dhegeysanaysaan dhinaca kalena islabax lagu taageerayay dib doorashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagu qabtay beerta nabadda ee magaalada muqdisho maxamed cabdiraxmaan xasan maalin ayaa faahfaahinayay ka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa ahayd mid loo soo agaasimay si mug leh waxaana soo agaasimay bulshada muqdisho iyo dhallinyaradeeda munaasabadan ayaa waxaa ku sugnaa mas-uuliyiin aqoon-yahano waxgarad haween dhallinyaro iyo marti sharaf kale madasha munaasabadan oo ka qabsoontay beerta nabadda ee muqdisho ayaa waxaa dhammaan dhalinta kulanka timid waxay si sharaf leh ay usoo dhoweeyeen dib u doorashada madaxweynaha tobanaad ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay cabdulaahi sheekh cabdiraxmaan oo faahfaahiyey ujeedka guudda laisugu yimid waxaa lagu magacaabaa isku soo baxa dibu doorashada madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane madaxweyne xasan sheekh maxamuud inay ummadda soomaaliyeed maalin farxad ah oo iskugu soo baxaan soo dhoweyntiisa oo ah in ay u duceeyaan ilaahay in uu la toosiyo mas-uuliyadda xo- masu- masu- mas-uuliyaddaas dhibka badan ee haddii la fiiriyo dal soddon sano burbursanaa qof mar labaad loo doorto in uu toosiyo isagoo ahaa madaxweynihii siddeedaad oo mar labaad haddana ku soo laaftay xukunka isagoo ah madaxweynihii tobnaad qaar ka mid ah mas-uuliyiintii dhallinyarada kala duwan ee ka qayb galay madasha ayaa soo dhoweyn iyo talooyin usoo jeediyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyagoona u rajeeyey inuu xilka u guto si wacan waxaa mahad iskale intiinaas meesha fadhiso oo qof walba kaalin ka qaatay sidii maaragtay ii sheeg wax sharci darraa oosan dalka ugu dhaqangeli lahayn waan waana ku mahadsantihiin hadda maxaana hor yaallo waayo marka maadaama maaragtay hoggaamiyihii aan doonaynay dalka dib loogu doortay waxaana hor yaallo waxa waaye sidii maaragtay oo qof walba haddana kaalintii maaragtay oo uu soo qaatay oo oo oo ka hor imaanshaha sharci darro inaan daq- dalkan uusan ka dhaqan gelin ahayd mid la mid ah inuu qof walbana kaalin ugu qaato sidii dalkan uu u xoroobi lahaa uga xoroobi lahaa ee, ee, ee, dadban wax la yidhaahdo dadban iyo doorasho dadban oo qof walbaba codkiisa inuu ku ciil baxo oo hoggaamiyihii uu doonayay sanduuqa warqadda inta ku qoro sanduuqa ugu ridi lahaa inaan kaalinteenna ka qaadano waay haddana wali ee, geedka intan roogne inuunan hambalyayna waana hadhowaayna waana taageerna madaxweynaha ummadda soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud guullu isku deeri guullu isku deeri ee, doorashadii tumi shanti bilin hatuuna gajarna dhiidi oo uuna kuku guulaysana rajiimkii shanta sanana gumaysaday ana wayan argay madaxweynihii dhammaadii wakhti shay madaxweynihii hora ee, walihaay waddanka walayo shanta sana karoogan gumaysi hayti mahayna dowladnimo way karoogeena munaafiqnimo iyo tuugnimo karoogen ilaahigii noo horbarya mahadisku leh alxamdulilah yaraana madahora
marka fursad weyn ayaa afarta sano soo socota taalla waa inii hambaliyaynaa madaxweynaha waa madaxweyne jecel dhallinyarada waa macallin sida hore loo sheegay waxaa la yska rabaa waxay tahay inaad dowladnimada garab gashaan wixina soo maray inayna noo laaban in lees cafiyo in aan social mediaha leeska cayn in dowladnimada waxa u roon lagu sheego
halka warkaas waxaan maad kala socotaan waraadaha dalsan ee magaalada muqdisho qaaratan dhegeystahay wararka soomaalida ka baxsanna waxaa ugu waaweyn tahriibayaal ayaa lagu laayahay xeebaha dalka tunisiya waxaa lasoo warinayaa in markaasi tahriibayaal fara badan weli lagu laayahay xeebaha dalkaasi tunisiya oo baadagoob loogu jiro kooxaha gurmadka ayaana arrimahaas ka shaqeynaya hay-adda caalamiga ee socdaalka dunida ee i o m ayaa sheegtay inay layahay layahay ilaa iyo lix boqol oo markaa muhaajiriin oo isudayay isku dayay inay markaasi tahriib ay ku galaan wadamada yurub saddexdii bilood ee ugu dambeysay tahriibayaashan ayaana ka safray xeebaha dalka tunisia iyo libiya toddobaadkan gudihiisa waxaa lasoo sheegay in doon ay saarnaayeen tahriibayaal kala duwan oo ka safreeyay xeebaha dalka tunisia inay ku qarqameen meel u dhow jasiiradda kerken lagu magacaabo ee markaa ay ku taalla dhinaca koonfur bare ee dalka tunisiya hay-adda socdaalka dunida ee i o m ayaa markaasi kusoo waramaysa in doonta degtay ay saarnaayeen in ka badan boqol qof taas oo lasoo badbaadiyey oo keliya ama laga soo keliya soddon qof halka weli layahay toddobaashan iyo shan tahriib kuwa oo markaa weli la garan layahay ama la garanayn meel eejaan iyo cirib ay dhigeen guud ahaana warkii subaxnimo waa naga intaa akhyaartan dhegeystahay ee aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel